waa mahadsan tahay faysal madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo iminka si toosa uga hadlaya xafladda ee furitaanka xarunta cilmiga iyo sidoo kale technolojiyada ee qeybta jaamacadda ummadda ka tirsanaya waxa uu sheegay in ciidamada ammaanka ay gacanta ku hayaan ninkii ka dambeeyey gaari ku qaraxay bar control oo ku taala qeybo kamida degmada waaberi oo ah meel u dhow suuqa beerta iyo sidoo kale wadada aada eeraboodka oo ah halka madaxweynaha uu daqiiqado ka hor soo maray ciidanka ammaanka ayuu sheegay inay madaxweynaha gacanta ku dhigeen ninkaasi gaarigana marka hore lagu amro in gaariga la istaajiyo markii la istaajiyo uu kasoo degayna iyo inuu fakado isku dayanayn ciidamada ammaanka ee halkaas ku qabteen iminkana su-aalo la weydiinayo khasaaraha ka dhashay qaraxaasi waxaa lagu sheegay in ciidamo fara badan oo ammaanka sugayay inay waxyeelo fara badan kasoo gaartay iyo sidoo kale askar halkaasi ku sugnayd iyo dad shacaba oo ka agdhawaa ee goobta ay wax ka dhaceen ciidamada ammaanka oo madaxweynaha kusoo wargeliyey arrintaasi waxay sheegeen inay baarayaan khasaaraha rasmigana ay soo bandhigi doonaan balse arrinta ugu weyn ayaa ah in madaxweynaha iyo saraakiisha ciidamada ay caddeeyeen in gacanta lagu hayo ruuxii ka dambeeyey gaariga ku qarxay ee bar control oo ku taala halkaasi